bismillaah mukhtaar ciidankii inshaalla mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo raadiyo warsan iyo anto ummato shacabka soomaaliyeed koonfur galbeed meelwalba daafaha ku roogaan oo ay dhegeysanahayaan salaan kubacda barnaamijkaasi weliku ka hadalaayay dib u eegista dastuurka oo qabiqolaalka ee soomaaliyeed halku ka hadalaayay walaanka muhiimsana laku ka hadalaayan weli hayane see bulshada anku qeyb qaada korto maadaama dastuurkii hadda meel raaisul degniya masiiri yahaye araadiyo lagu aruuriyo oo inbutshoose meelika galay oo kaalan wiinka kaweel dhadaayan bulshada maadaama uusa markii hore meel raais dadhaaqo qoren qabiil la dhamaystira lafadow haddana maamul goboleedyo la suubiyo maamul goboleedyada bulshada ka dhaqan iyo deegaanada heer hoose salandeersii doono ama suurta galaasa in la deersiyo bulshada wada aragta dastuurka waa tahay markum aylika cazuumi oo ururada bulshada rayidka ah ee deegaanadan ku jara
idan maasanto walalika cazumey walalika cazumey culmaa udiinka dhalinyarada haweenka ganacsatada jaamacado iyo caafimaadka guud ahaan qeybo shalgadiisan ee mel rais koonfur galbeed ha ku jeedaan ururada bulshada rayidka lankamagadari iyo mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed
marka inshkoyka noocgaas oo kale uso dhi waana ha abaabulo soshenza dalad ahaan ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo dhan yaka jaraan markun dadka meelaha ku qiib gala oo bulshada rayidka matala oo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya urur urura kaseedaayana mise dalataanga kaseedaayan yoona
mukhtaar ciidan mahadsantaa siisin ba ogtiin muddo hadda lama san iyo bar lakurooga way la dhisay dalad lakamaga daray saweynta oo ku jartii koonfur galbeed ururada bulshada rayidka ee koonfur galbeed hay daladeeda haytay gaaba gali waqtishee meel raaiseso oo weli ka dhamaysatay oo mugdo mugdo ee dalad kale la suubiye oo lankamid haysanaynana nin dhamayna saas etana shaqeeyo hayta ururada bulshada rayidka oona shalay casuumni dalad hadda maka magacaabonayna laakiin dalada jarta oo sodensa la irow laakiin bulshada rayidka ee qaybasha shalgadiisa caadiyan casuumni maadaama sashanso eta aabihii ururada bulshada rayidka oo iyada maamul goboleed iyo walaal internal aha aas aasi keliya maka ee koonfur galbeed jiladi ini lakaqabada maamul goboleedyada dhan ee lakaqabada doono muqdisho lakaqabadaysaas oo kaleeta ani ku qayb galay iyo tiam ani iyo lamid ee profesoro iyo aqoon-yahano ka jaran bay dhawolaku casuumi idan mahadsantaa waa tahay marka unhaanagana qodobka kiigaan ee haaya kulankii shalay horyaalku dhii waana lunkudoodaay reed inferiowka dastuurka qabi qoraalka soomaaliya dadkii meelaha ku qiib galay ooyo soo jeedinta suubiyaayan may afkaareeyo hajeediyan kulanka intiisa dareeri
afkaartiyo hajeediin weliba aan kamahinganastanaayay ama la taabado kore ini dastuurka anhayna dastuur shakti ley ama dowladda shileediya ka eg ee shacabka leyin ini la deersiye shacabka meel walba oo isrookan gaalla jara kan beerto falow iyo kan irinka rahawba ini la deersiye dastuurka haddii suurtagal eto deegaanada meeleraas hadda furto ee ini la jeeye lakuka hadala dastuurka maadaama qabi ay dhamaystir shay ini bulshada lahanbandhika doorwii ninka lahada bulshada lakuka hadalay hada todobaad muddo una ku roogna weliba baydhabo kooyay wasiirkii wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil horyaal kulomilaka qobadii saasaad oo bulshadii yaha ku qiib galeen dowladdii iyo wasaaradii wali xil saaran yihiin dhinacii dastuurka iyo afkaar aruuriyowka dadweynaga meel arkiviba iyo galaayana meel ballanka toosi kasashaza ahaan yeena marku wasaaradda kaabase oo aaraadu iyo arurido wasaaradda dhiibase maynaku ku bedelan yihiin kulamada iyo wasaaradda dadweynaga lawaaldhatay kan shalay soshenza iyo horyaalka waaldhatay
ciidan mahadsanta mukhtaar sheekh aadan dalmar kulankaas wasiirka kaqoboday horyaal hamiinga dhiye ururada bulshada rayidka ee qaybasha shalgadiisina ku qayb galeen dood wadaaga hayti xitaa aan kiila hadala ay ku qayb galay wayli wasiirka su-aalo laweydiyaayay dastuurka mejan ku qorshaysan inay sameyl raaiso shacabka inbutshaysa u sameylanka gala inay deegaanada deertaan walku yaabe ma indeeri waaysantiin ma caqabadaysan bahaysada dastuurka meel raaiso shacabka maylan ku qayb geliy waaysan qaybasha shalgadiisan walyaabo nocaas ee wasiirka su-aalo laka qorsaay si qurux badan markaasay su-aalo unku jawaabay wasiirka shantaa waliba wahaa wayba kaabase sefer wor hay-ad la eraw barnaamijkaas inqaabilsan marka dastuurka dib u eegistiisa kaalan weyn in iyada kala hadfadayt maadaama iyada anteeganta bulshadii matalahayta sashansa saadiiba ogtay wayb waa ururo bulsho raydo mae dowladana state actors iyo state actors inshal bahaayan sashansa maadaama iyada ka hadalaasa adkii bulshadii aaraada iyada aruurida iyada iyo wasaaradda dastuurka si toosa inay ka shaqeeya doonaan insha allah ilaa iyo dastuurkan kukubaha doona qabi qolaalka guddiga oo oo reedanfiryowka dastuurka ee usiina madax banaan oo dawladana ku madax banaan bulshada rayidka markuu xudunga kaliyina oo soshanzaya kamatalaas maadaama ay ata dalad soomaali oo dhan inteegan inkanag inkanag su-aalas masaaro guddiga guddiga madaxa banaan ee dastuurka ee usiina aan hooseedaana wasaaradii walba oo aan reedanfiryowka i dhamaystirowka dastuurka aan qaadisa xubinka kaleyina ururada bulshada rayidka ah soshadina door intee dhon yahay ka dhahaadaas guddigaas iyo howlowsa qobodow eedan mahadsanto guddiga hadda isku dhafa la suugiyaysa maqaalni e horna doorwingan kala haydi soshansa walwalba oo dastuurka lagu ka hadlo ama arrimo bulsho ee oo dawladda ku hadalaasa qaybnihi horqaadaas waan walka casuuminaya dalada soshansa kaluul ahaan maadaama aad xubin firfircoon ku eto soshansa oo soomaali oo dhan inteegan marka ada fiirida kulumadii dhon ee laha qobodaayo ireed inferiyoka dastuurka qabiyo qoraalka lahadlahay afkaaro dadka ha ku bahaayeen ilaa iyo shalay oo inka damboyti horyaal kulan ada markaas warmurtiyeedka ha ku bahay warbaahintan akriyaas marka ad anfirida isleta dastuurkii qabiyo qoraalka ahay aaraacdii dadweynaga markii la helay kubacdi iyakoo ka dhow ini dhimaatire maadaama tob ilama sinaha jiita maaye
mukhtaar sheekh aadan dalmar ciidan mahadsanto markela horta haddii baleer wala islalana walaang islalana saweelana haddii koyta adiiba fahmi korta wayba jaro kore ini malarays isbedel weyn dhey markii oo malarays tiim dawladda kumid alay qol iska hiraano ama wadanka banaansha ilay inbahaano meelo lay walaha kasa suubiya iyo hadii bulshada wala lahan bandhika oo koonfur galbeed hayjee jubbaland hayjee hirshabelle hayseeda inta hayseeda ilaera oo bulshadii araadiya laha aruuriyo rajawiin ha ku qabna inuusa dastuurka dhamaystirma insha allah maadaama dastuurka ay sharca oo la degsaday laiska xukumo oo malarays un islaam ina malarays diinta islaamka iska xukumaana oo taasna waaqic etawal arsan an hayna haddana rajo weyn ku qabna ini dastuurka hergeli doona oo malarays qabi qolaalka kubaha doona insha allah wal kheyr qabo oo diinta islaamka sadkilan uusa nagada doono ada an fara dhuubanta markii la fiiriyo dareenka bulshada iyo kubadta dastuurka iyo sidiisa dhaxalkalanna qado koro iyo sidiyo fikirka kiiyo iyo hajeediyayan lanka dhagama koro waana lahanka daro koro dastuurka weliba itaa markuu su-aalay an hanjeeda bulshadii dastuurka fahmayna markun oo aragtidiyo ku dhiibida koro aan hadeersiyiina biseelka karsanaanto heerkaas deersiisan oo ini dastuur markii la eroobo iyo hor fikirka ku darsado koraan walaag iyo hadhow laka dhaga lahay ini abtilanku qaado iyo ogsiyiin aata dadka
mukhtaar wayadaan mahadsanto sa adiiba ogtamay la raadaysa dastuurka dadka muwada fahansan oo inkastoo sidii hore oo markii hore lahaay hatalan hayna oo dad badan dastuurka walku akriyan ama fahmin ama tiriino badan ama tababaro badan ama shirar badan dhiyano laku qayb qaaday haddana bulshada teen soomaaliyeed ma fahansan inta badan dastuurka weli ay su-aalaha deeda warkiisa inta badan dadka ma ku jawaabayan laakiin barnaamijyo mayba jare civil education leerow oo dadka laka barow dastuurka weli isu anfaco iyo weli isu eeyi iyo weli isu meylaraayso markaasay hiigsi shay eeyalan la jeeda marka civil educationkaasna urur bulshada rayidka iyo dawladda kaalin weyn ku qaadayan in meylaraayse iskula shaqeeya doonaan wayba wala una hajeediyahayn araada una hajeediyahayn waleeta bulshada hay deersay hay baray dastuurka weli isu eeyisayo meylaraayse afkaartii unka darsadan hajeediyow walbadan civil education ama dadka idin la bara dastuurka wakti badan iyo lahageli markun qorshe sanadeedka soshanza anka jare ini bulshada markun lambaahiya oo la isticmaalo warbaahinta si annagada dastuurka koo dadka fahmaan intiis badan
ha mukhtaar wayadan mahadsanto mayla raadis soshanza horta mayba qayb ku ah warbaahinta nafsiya qayb ku eh nasoo jaka jarta oo mayla raadis bartnarle eh saasoo kaleeta ururadan oo saxaafadda koonfur galbeed oo kaleeto sanadkii hadda haya ana ka biiriyey wayba aan qorshaysana ini saxaafadda la marsiiyo wararka la marsiiyo bulshada idaacado la fadheeda su-aalada lisweydiiyo tababaro badan la qobado shirar badan la qobado silan fahansiiyo bulshada dastuurka walisiyey aan qorshaysanta soshansa su-aalanka damboyta markuuna hakoobna warmurtiyeedkii shalay ah kubahi shirkii aaraacda iyo fikir aruuriyowka dadweynaha ee dastuurka may hal ilaa ma e ad edo korta geeka fariinhaan bulshada indeersii korta
bulshada may fariinhaan indeersii faday adoo eedan mahadsanto kukufaa'idaysadow may la raadiyse waraysigan radio warsan geeka sii haya horta walaan may la raadiyse dastuuru haddii qur-aankii laha kutabaynan iska xukumahayna dastuura laiska xukumaya haddana la eriya haddana dastuurkii waa ladan fahansanayna ama wal shaksiyaad aruuriila inti meelashaana dhowtilkii xukumi doona ini aan dhega nuglaadan maadaama geedka la aruuriyahayo afkaartiyo iyo codsho meella deertii doona iniyon dhega nuglaalan haddi traininga lanku qaybgelin xitaa ini doodaha kujeediyaan melarase lanki cabasho qabo cabashadiisa jeedi lanki dastuurka faham fado saas oo kaleeta meediha ini isukooy iniyo fahman maadaama yo iyin walaayo lakaxukuma fadi beriyey awlaadiyo lakaxukuma faday asalsho dambe lakaxukuma fadiyo iyin geedka kan haddii la anficiyo oo hergela oo qabi qoraalka kubaha qalaas sheekada meela ka dhamaatay marka intii is an dhamaanay haddii la leeyo niyo may fadaasa ama niya may fadaasa ama may sadaasan la leeyo inida dira isho meeldeerow ama dastuurka way ku fahansan shirarka ku qayb galaan walaa may la raayo ise soomaalida geedka kamid oo doontaan una kaalan wiilka la-aan id id yaa mahadsantay lul isaa qaadan waktiga qaaliga ee ada haniin hurtay waanay kula qiib qaadatay barnaamijka kulanka iyada an mahadsantay mustaar sheekh adan siin salaamay ada iyo reer dalmar insha allah